cabdirashiid haddaad maqlayso sideed u aragtaa golahan cusub ee wasiirada ee hadda uun xoogaa ka hor la shaaciyey amaba lasoo bandhigay
waad mahadsan tahay walaal runtii waktigay ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso asiga kuna darsaday wakti haddana maalmihii ugu dambeeyey waktigii siduu soo sii daayey magacyada ka sokow xelalka wasaaraduhu kama duwana wasaaradihii hore wasaarada cusub hadda ma muuqdaan dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasaddana muddo ku jiray inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan runtiina waxaad moodaa siduu ra-isul wasaaruhu yiri xukuumad dan qaran in dad dee macnaha dawladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaayo oo kaanuun kala duwan oo siyaasiyeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamid a maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiiro la siiyey kala duwan guud ahaanna inay xildhibaanadu u badan yihiin meesha dadka hadda cusuboo la magaca dhagayna waxaa kamid a dee mukhtaar rogow oo runtii ay dhici karto qofka aan ugu cusub siyaasaddan dowladda federaalka inuu isaga u noqdo laakiin dadka kale badankoodu waa dad runtii siyaasadda aada udhex jiray iyo dad kale oo bulshada rayidka iyo siyaabo kale usoo galay sida hadda xil siyaasad horey horey lagu aqoon laakiin xelal kale oo oo jiray marka intaas unba hadda iiga muuqata waaya cabdirashiid haddaynu eegno waynu soo noqon doonaa qaybaha kale saad aduba carrabaabtay waxaa ka mid a xubnaha golaha wasiirada la shaaciyey mukhtaar roobow cali abumansuur oo hore uga tirsanaa saynu ka warqabnay ururka al-shabaab kana mid a xubnaha cusub ee golaha wasiirada sideed u aragtaa in mukhtaar uu ka mid noqdo golaha wasiirada oo dowladdan cusub qeyb ka noqdo
runtii mukhtaar dadkood soomaalidu hadda baraha bulshada iyo aada baa loogu hadalhayay laakiin un hadda shan sano ku dhawaadna sideed sanana shabaab waa ka maqnayo ayagii isdilay kadibna saddexdii sano udambeysay dowladda u xirnaa asagoo gobolka south west goboleedka south west koonfur galbeed u sharaxnaa marka runtii dad ama hadii iska qabashada shabaabka ama soo kasbashada dadkii shabaabka ahaayo isagoo kale ahaa ama uu yaqaanay haddii taas looga qeyb qaadanayo ama diin ahaanba inuu ka hortago fikirkaas runtii takfiiriga ah waa dhici kartaa halkaas in maaragtay dowladda iyo madaxweynaha iyo wasaaruhu ay ka fiiriyeen ninkii ugu horreeyey oo shabaab ka tirsanaayo xil sare ka hayo xil loo dhiibana ma ahan oo rag kala duwan ba ama heer goboleed maamul goboleed xilal waaweyn ka qabtay ama heer federaal oo hay-adda neefe iyo meelo kaleba xilal ka qabtay marka asaga xoogaha un siriddii dowladda u xirnaa baa dhici karta inuu hadda ay gooni ku noqoto markii horena de tartar rabeegay inuu galo oo tartarkii laga leexiyey dadka qaarkiisna dee dadka shabaabka dhibaatida u geysteen uu markuu madaxda ka ahaa ama wax ka aasaasay u geysteen waxaa dhici karta weli inay ukutaaladaas qabaan marka isagana waa un looga baahan yahay de in uu arrintaas dadkaas si u qancin lahaa ama u kasban lahaa uu ka fikero dadka hadda isaga ka filay inuu wax kusoo kordhinhayana hadde halkaasna culays baa ka saaran marka dadka haafna waxaa dhici karta inay ka washakisan yihiin ama caqdad u qabaan haafa kalena inay wax weyn ka sugahayaan marka runtii culays gooni unba asaga gooni u saaran oo dhici karta in wax weyn laga filaayo laakiin runtii qofka ugu horreeyey maahana hadda rag kaleo ka waaweynaa waa xilal kale ama isaga la xil ahaa waa xilal waaweyn ama isha loo dhiibay ama maamul goboleedyo madax ka noqdo sida axmed madoobo kale waayahay cabdirashiid saad aduba tilmaantay ra-iisul wasaaruhuna uu carabaabay wuxuu ku tilmaamay inay tahay xukuumadda dan qaran horena waxaynu u ogeyn madaxweyne xasan sheekh isagana waxyaaba ololaha ku galay in badanna uu ku celceliyey inuu samayn doono amaba halkudhig uu ku dhaqmayo oo ah soomaali heshiisa dunidan heshiislaha dabcan xukuumaddani waa xukuumadda shaqaynaysa marka laga yimaado de ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dee dowladdii wadayso waaxyo kala duwanaa mas-uulka ka ah labada halkudhig ee uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay xukuumadan qaran madaxweyne uu yidhi soomaali heshiisa dunidana heshiislaha ma kula tahay markaad eegto tiradooda iyo weliba xubnaha wejiyada ka muuqda aragtidaasi xubnihii ka midha dhalin lahaa amaba gaadhsiin lahaa dowladda
ra-iisul wasaaruhu intuusa ra-isul wasaare noqon ka hor wareys uu bixiyey wuxuu ku sheegay in runtii heshiis siyaasadeed iyo xasilooni siyaasadeed ay wadnaha siduu jirka u yahay oo kale ay dowladnimada u tahay marka runtii waxaad moodaa inuu aada isugu dayay inuu sababkii kala duwanaa u baarlamaanka ku jiray iyo siyaasiyiintii tabarka lahaa oo muuqday inuu dowladdiisa kusoo daro si dowladdaas ay dowlad baarlamaanku u ansixiyo u noqoto meeshana siyaandhida dhexdeedana laysaga wada arko shaqada haddii dadka hoos loogu digana runtii dadku dad badan oo aqoon leh siyaasadda muddo kusoo jiray oo aqoon caadi oo maadiyooda baa ka buuxa oo intaan garanayo dad wada masters degree haystaba bay ka bay u badan yihiin siyaasaddana xildhibaano soo noqday wasiiro soo noqday waana dad hadda kasoo duugsaday runtii shantii sano hadda u dambeysay runtii siyaasadda aada loogu kala arag duwanaayo aada loo kala fogaaday ogna in dadka soomaaliyeed waxay sida hayaana ay ballaaran tahay isha lagu hayana ay weyn tahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna hadda rag isku xisbigay ahaayeen oo hadda ka horna xisbi ay wada lahaan jirin buu midna guddoomiye ka ahaa midna secretary general ka ahaa rag badan oo saaxiibadood ahna runtii waa ka muuqdaan golaha wasiirada oo aada u badan waa ka muuqdaan marka madaxweyne iyo ra-isul wasaare isku xisbi ahaan isku xisbi ah iyo wasiiro badan oo xisbi la ah iyo intii kale horweynta siyaasadeed ahayd oo runtii meesha ku jirta waxaad moodaa inay hakarasha imaan iyo iyo inkaar kale inay khibrad wax ku qabtaana leeyihiin aqoonna leeyihiin isla socoshana ay ka muuqan karto oo ama dadka siyaasadda kuwada jira ha noqoto ka wada shaqeynayay ama dadka madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha la maaragtay jaalka ah ha noqoto marka runtii waa dad laga fili karo inay shaqada u taaleen og yihiin waktiga u yaaleen inuu yar yahay fahamsan yihiin marka haddaan iscandadool kala dhicin waa niman shaqada geli karaan isleeyahay iyo kabdo tusaale ahaan hadda maaliyadda kale doctor cilmi o kale waa nin p h d economiga ku haysta wasiirka arrimaha dibadda waa nin muddo dheer kasoo shaqeeyay i c r c iyo meelo kale wasiirada kala duwan oo amniga iyo dastuurka iyo waxbarashada iyo qorsheynta iyo meelahaas kala duwan loo dhiibay wasiiro caan oo la yaqaano weeye marka waxaan isleeyahay lama saluudi karo laakiin soomaaliya culeyska hor yaalla iska badan oo dadkii ka horreeyay o dhan baa ku barbariiqday marka un inay un kasoo dhalaalaan baa loo baahan yahay labaatan iyo shan sano kudhawaadba hadda layska daba kalaaganayay marka waa un waa un dad is yaqaana shaqadana yaqaana waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxii hore hay-adda cilmi baadhista heritage oo isoo khadka telefoonka si toosa ugu jira kuna sugan magaalada muqdisho inala falanqeynaya xubnaha cusub ee golaha wasiirada ee soomaaliya ee hadda xoogaa ka hor ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku dhawaaqay amaba uu shaaciyey